waa maktabadda duubista cajaladaha ee alhuda nairobi kenya oo idiin soo gudbinaysa muxaadaradani
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan galnay muxaadaradii labaad ee muctamarkeenna waxaana inoo geli doona sheekheenna sheekh mustafe muxaadarada ciwaankeeda waxaa la yidhaahdaa xiriirka adduunka iyo aakhiro ayaa la yidhaahdaa sheekha ayaana insha allahu inoo kala dhigi doona muxaadaradaas
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد een sida walaalku uu tilmaamay deriska lagu tala galay maanta inaan halkan ka akhriyo waa xidhiidhka ka dhaxeeya adduunka iyo aakhiro calaaqada ama xidhiidhka uu adduunku la leeyahay aakhiro inaan isku dayo inaan markaasi soo bandhigo bal aragtida islaamiga ah ama dadkii muslimiinta ee hore siday u arkayeen adduunka oo ay aakhire ula xidhiidhinayeen basharku inta badan laba daraf bay u kala weecdaan islaamkuse wuu u dhaxeeyaa qolo nolosha adduunoo qudha aragta dabeetana aakhiro hilmaamtay noloshuna inuu adduunkun ku gabagabo tahay qaatay oo doortay amase iitaab ku sameeyey nolosha adduun qolo nolosha aakhiro oo qudha aragta adduunkanna aan wax weynba u arag laakiin aakhiro sidii ay ugu shaqaysan lahaayeen oo keliya isku dayey se u arkay adduunku inuu yahay madyac lilwaqt oo aan markaa isaga gacanta loo fidin iyo aragtida islaamku aan u arko inay dhex ka tahay oo ah camal adduun iyo mid aakhiro wax la kala yidhaahdaa ma jira ee qofka muslimkaahi wuxuu dunida ku sameeyo ayaa aakhiro lagu abaalmariyaa idan amaam allahi mas-uul buu ka yahay adduunkan inuu si fiican uga shaqeeyo wixii uu kaga shaqeeyo xaaraan iyo xalaalbana ama cibaado iyo shirki ama wuxuu kasta uu qabto aakhiro inuu jawaabteeda helayo ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabbi alcaalamiina laa shariika lah wa bidalika umirt wa ana awalu lmuslimiin haddaan markaa mawduuca isku dayo bal inaan gudageli karo qodobo dhowraan u kala qaadi koo waxaynu tilmaamaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala basharka u doortay inuu khaliifatullahi fi lardi noqdo وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلahi سبحaaنه وتaعaaلى waxa uu مalaa'igta u sheegay إنii jaaعiل إنii khاalق أو إنii muصayir inuu ka dunida yeeli doono baشhar ama بني aadam oo khaliif ka ah khaliifaة الlahi في أrضه aw yakhluf can qowmin aakhariin sidaa culamada qaar kaleba tilmaamaan khilaafadaasi waxaa muftaax looga dhigay masalat alcilm oo markii ay malaa'igtu sheegtay reer nebi aadamkani inay fasaad badan iyo wax badan samayn doonaan wixii malaa'igta lagu xujeeyey ee alle subxaana wa tacaala uu ku xujeeyey ee miisada aadam siiyey waa cilmi wa callama aadama alasmaa'a kullaha baa ilaha yidhi nebi aadam waxaa alla baray subxaana wa tacaala magac dhammaantii masalat alcilm oo ah bay culammadu yidhaahdaan miftaaxi alkhilaafa waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka inugu faraya marka in layna faray dhulkaasi isaga ah inaynu camiro huwa ansha'akum min alardi wastacmarakum fiiha huwa ansha'akum min alard alla subxaana wa tacaala waa ka dhulka idinka abuuray baa la yidhi wastacmarakum fiiha ay jacalakum cumaaraha wa sukaanaha amase wastacmarakum fiiha sida zayd ibnu aslam uu tilmaamayo amarakum bicimaarati ma taxtaajuuna ilayhi min bina'in wa masaakinin wa xufra wa anhaar wa qarsi ashyaari wa gayri dalik alla waa ka idin amraya ama idin faraya inaad dhulka camirtaan amase waa ka dhulka idinku camiray waxaa layna farayaa inaynu ilaahay keligii caabudno lakin min hadihi alcibaada macna alcibaada fi lislaam waa ballaadhan yihi cibaadadu islaamka waxa weeyaan wax adduunkana islaaxiya aakhirana islaaxiya wax adduunkan wanaajiya midhaheeda ugu badanna aakhiro la helo waxaa layna faray markaa wاbtagi fima aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kama axsana allahu ilayk walaa tabgi alfasaada fi lard ina allaha la yuxibu اlmufsidiin waxa alla weydiisiiyo ee cilmiya ee aqoona ee kartiya aakhiro ku raadceeya baa la yidhi walaa tansa nasiibaka min addunya adduunka dheefta lagugu talagalayna ha ka tegin baa lagu yidhi wa axsin kamaa axsana allahu ilayk u wanaagsanow ama u subanow ama u dhaqan fiicnow sida alle subxaana wa tacaala uu ku wanaajiyey walaa tabgi alfasaada fi lard ina allaha laa yuxibu almufsidiin nusuus qur-aan oo badan baan akhriyey kadibna mar quraan iswada dultaagi ilahay wuxuu ina amrayaa subxaana wa tacaala huwa aladi jacala lakum alarda daluula famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqih wa ilayhi nushuur waxaa alla inoogu manno sheeganaya subxaana wa tacaala inuu dhulka inooga yeelay daluul mid hayina mid la layliyey inoo layliyan mid musakhar ah la inoo taskhiiriyey amase lainoo fudaydiyey inaynu ka faa'iidaysan karno waxa nimco kor saaran oo dhan ee famshuu fii manaakibiha baa la yidhi socda hareeraheeda iyo dacalladeeda oo wa kuluu min risqihi wa ilayhi nushuur ilaahay arsaaqdiisa cuna xagga allah laydin soo saarayaayo ilahay wuxuu leeyahy faidaa qudiyat الsalaatu faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli اllah wadkuruu اllaha kasiira lacalakum tuflixuun salaadu hadday dhammaato baa ilaahay yidhi markaa cibaadaysataan ee salaada tukataan faاntashiruu fi اlard dhulka ku faafa baa la yidhi subxaana wa tacaala wاbtaguu min fadli illaah ilaahay dheeraadkiisa iyo nimcadiisa iyo naxariistiisana dalba oo wadkuru llaha kasiira lacalakum tuflixuun ilaahay subxaana wa tacaala caabuda in badan waxaa mudantiin inay liibataane dhulka waxaa la rabaa inaynu camiro nolosha inaynu horu marino ummadda muslimkaa ama bani aadamku inuu noqdo wax nolosha adduunyo sidii alleh uu faray subxaana wa tacaala ula dhaqmaya adduunku qofka muslimkaa agtiisa waa dariiqa loo maro aakhiro wax kasta oo qofka muslimkii uu qabto intuu adduunka joogana cibaado wuu ka dhigi karaa xoogsigaad xoogsanaysaa cibaado noqonaya waxaad cunaysaa cibaado noqon kara hurdadaad seexanaysaa cibaado noqon karta salaadaad tukanaysaa cibaado noqon karta wax kastoo aad qabanaysaa cibaado noqon kara waa haddii qasdigaagu uu saxan yahay niyadaaduna ay toosan tahay jidkii rabbi uu kuu jeexayna aada hayso idan camalku nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam albukhaari fi ladabi almufrad uu ku soo arooriyey sheekh ilalbanina uu saxiixa ku tilmaamay wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam bal xadiidkan u fiirsada in qaamat isaaca wa fii yadi axadikum fasiila fain istaطaaca anlaa taquuma xataa yagrisaha faliyugrisha nebi maxamed baa wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam in qaamat isaaca haddii qiyaamuhu dhaco yacnii haddii uu amaanadaadkii qiyaamuhu uu muuqdaan oo qiyaamihii uu dhacayo وفي يد أحدكم فصيلة midkiina gacanta uu ku hayo fasiila fasiilada waxaa la yidhahdaa geed abqaalka timirta timirta geedkeeda yar ee la abqaalayo ee la beerayo ee geed weyn oo timira laga sugayo timirtu waa dhirta dhagaha adag leh yacni waa dhirta sanadaha laga dhul sugo maaha dhirta inta maanta la beero sanadkan iyo sanadka labaad iyo meelaha wax laga sugo waxaa laga yaabaa shan lix toddoba sano inaad sugto nebi maxamed baa wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam haddii qiyaamuhu uu sanqadhiisii bilaabantay ama se uu dhacayo midkiinna uu geetimireed gacanta ku hayo haddaad awoodda buu nebigu leeyay inaanu qiyaamahaasi dhicin intaad geetimireedkaasi ka gaadhsiinayso beer buu nebi maxamed leeyahy calayhi salaatu wasalaam oo ka gaadhsiiyey sawirka qofka caadigii wuxuu is odhan lahaa haddii malaa waxay ahaan lahayd haddaad maqasho qiyaamihii baa dhacay oo dacalkuu soo taaganyay inaad qof ku tidhaahdo astakfirullahda badi ama waxaad salaad tukan karta salaad tuko ama intaad wardigi karta wardi halkaasuu qofka markuu u arko meesha uu ku degdegi lahaa waa halka kan laakiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkaa camalka dunida la qabanaya inuu yahay shayga aakhiro rajada weyn laga sugayo hadduu camalku yahay mid waafaqsan sharciga islaamigii wixii uu faray saasi daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qiyaamuhu hadduu dhacayo oo midkiin gacanta uu geetimiraad ku hayo falyuqrisha fain istataaca an laa taquuma xataa yaqrisha haddaad awoodi karto inaanay qiyaamo aad ka gaadhsiin karto la boobi karto inaanu dhicin inaad beerta mooyaane beer baa lagu yidhi xadiidkani waxa uu tilmaamaya markaa dadka muslimiinta inay yihiin dad muntijiina dad wax soo saar leh ummad aan ahayn caalla cala alukhra dad dad kale u baahan islaamku wuxuu farayaa ummadda muslimka ama qofka muslimkii inuu shaqeeyo hanti iyo lacag uu soo saaro cilmi iyo aqoon uu keeno laakiin waa inay janno goysaa masaladu waa taa hanti maagsimam soo saar cilmi maagsiman baro inta ugu sarraysa aad baran karta baro inta ugu sarraysa aad awood yeelan karta wax soo saareed wax soo saar laakiin yay noqonin mid jannada ku weydaarisoo naarta ku geysee mid jannada meel sare kaa gelisa waa inay noqotaa u fiirsa xadiidka bukhaari iyo khayrkiibaa warinayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam baa faqaradii muslimiinta usoo ashtakootay maaha sidii shuuciyadda siraacu tabaqaat oo haniiga kama ashtakoonayaan hanigay ka ashtakoonayaan laakiin waxay u ashtakoonayaan waxa weeyaan qadiyat almunaafasa jannadii baa na laga badiyey bay leeyihin cibaadaadkii baa na laga badiyey waxay yidhahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam ya rasuula allah dahaba ahlu اdusuuri min alamwaali bاdarajaati alculaa wاnnaciimi almuqiim dadkii xoolaha lahaa bay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiyo kuwii xoolaha haystay jannada booskeedii sare iyo nicmadeedii maguuraanka ahaa dee iyagaa qaatay bay yidhaahdeen oo kayfa daak buu nebigu yidhi siay arrinkani u dhacday waxay yidhahdeen yusalluuna kamaa nusalli wayasuumuuna kamaa nasuum walahum fadlun min amwaal yaxujuuna biha wayactamiruuna wayujaahiduuna wayatasaddaquun waxay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow intaanu cibaado badaniyo samayno o dhan way samaynayaan ma aha niman intay xoolo heleen meel fadhfadhiya oo dabeetana kolla baariis u duula kolla meel kale u duula aragtidaa maaha aragtidoodu waa aragti xoolihiisa uu janno ku raadinayo sida daraaddeed waxay leeyihin kow sidan u cibaadaysanay u cibaadaystaan niman xoolale oo xooluhu mashquuliyeen maahee waa niman xoolahana soo saara cibaadaduna aanay dhaafin yusalluun kamaa nusalli bay leeyihin annagoo foqoro oo cibaado shaqo ka haystana sidaanu u cibaadaysana si leeg bay u cibaadaystaan sidaanu u tukanay u tukadaan oo saanu u soonnay u soomaan xoolo dheeraadana way hayaano xaj ay ku tagaan oo cimro ku tagaan oo ka jihatamaan oo sadaqadaystaanna way leeyihin nebigaa wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma idiin sheegaa arrin idinkuna haddaad samaysaan wixii idinka dheereeyeyna aad gaadhi kartaan cidina aanay idin soo gaadhi karin markaasay yidhahdeen haa ilaahay rasuulkiisiiyo dee nin isaguna intaad samaysaan markaa idinla sameeya mooyaane buu ku yidhi haa bay yidhaahdeen wuxuu yidhi tusabbixuun wa taxmaduun wa tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir la kaalaya salaad kasta dabadeed soddon iyo saddex jeer a masaa'ilka innagu aynu iska fudaysano ama dadku maanta marka la yidhi saddex iyo soddon jeer samee waxaad arkaysaa qof mucarabka rogrogo iyo gacanta caynkaa leh subxana allah subxana allah subxana allah waxba ma tirinayo faruhun baa iska bartay iyo gacmaha insaan la isku yidhi idhaahdo laakiin tira maaha asalku wuxuu ahaa in qofkani uu kow laba tiriyo ama subxaana allah subxaana allah subxaana allah haw tiriyo ama subxaana allah alxamdu lilah wallahu akbar ha u tiriyo oo saddexdaba mar ha isku yidhaahdo inuu tirada hubsado si uu ahlu duhuurka ula bartami karo laakiin xataa kuwii cibaadaysanaya cibaadadii baa ka qasantay subxana allah subxana allah inta cabaar la yidhaho farcankaa la yidhadha adabaa la kacaya inuu labaatan yidhi iyo inuu saddex iyo soddon yidhi iyo inuu konton yidhi ma kala garanayo laakiin qoladaase nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam saddex iyo soddon jeer mid kasta dhaha dabeetana kuwii idinka dheereeyeyna waa ka daba tegaysaan cidina idin soo gaadhi mayso dee cid intaa samaysaan in leegoo kala samaysa mooyaane buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa noqdeen sidii bay yeeleen qoladii xoolaa lahaydna waa maqashay ilan waa rag iyaba cibaadada raadinaye waa la boobeen iyaguna subxaana allah subxana allah dii waa la wadeen dabeetana nebigay u yimaadeena waxay dhahen ilahay rasuulkiisii oo qoladii lacagta lahayd intiina way naga daba yidhaahdeen dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaa buu nebigu yihi deegaasi waa ilaahay dheeraadkiisa iyo ilaahay baa cidduu doono siiya ee wardigiinna haysta markaa weeyaan idinkuna kambal boobsiiya intaa boobsiin kartaan maxaa ka muuqata waxaa ka muuqda dad maal la soo saaro muntijiina dad camal samaynaya aakhirana aan laga dheeraynaynin dad camalka ay samaynayaan u arka inuu yahay kii ay ku janno tegayeen dad maalku uu yahay markaasi waxa janno lagu tago waxa markaa aynu leenahay saxaabadu waxay ahaayeen dad aakhirada iyo adduunka shay qura u wada arka u arka camalkan dunawigee uu wadaa inuu yahay aakhirana ku boos janno ee ku doonaya sare dad u arka qof aan naftiisa qura ka fekerayn ee bulshadoo dhan inuu horumariyo bulshada islaamka ah oo dhan inuu horu bal eta bini aadamka oo dhan waayo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa maxaa fii suurati alinsaan alla muxuu ku tilmaamayay markii waxbixinta laga warramayey wayuطcimuuna aطacaama calaa xubihi iyo maxaa la yidhi miskiinan wayatiiman wa asiiran asiirku waayo asiirku waa kaafirun billahi dee dagaal lagu qabtay maaha muslim idan bashariyadoo dhan bay tijaabinayaan inay noolayn karaan waa dad muntija markaa waa dad wax soo saar leh dadka muslimka ahi sidaa daraaddeed ayaa saxaabadu waxay ahaayeen dad ahlu bataala a may ahayn dad meel fadhfadhiya oo wardiyo uun may ahayn sida dadka badh sawirayo ee waxay ahaayeen asxaabu xirfa dad ilaahay iyo rasuulkiisa ku xidhan oo cibaadaysta oo jihaatama oo haddana xirfad iyo wax soo saar leh dad bay ahaayeen aan dadka ku kor noolayn masalan muhaajiriin baa soo guuray madiinay yimaadeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu walaaleeyey saxaabadii si aan asma iqhtisaadiya u dhicin lama odhanin waa laajiyiin kuwan iyo laajiga waxa la siiyo waxa la yidhi muhaajiriin baa la yidhaha laajiyiin maaha waa muhaajir qaxoonti maaha ee waa soo hijroodeen baa la yidhi hijrada iyo qaxoontinimadu waa kala nooc kuwan soo hijrooday waxa la yidhi markaa kuwii meesha joogaa lala walaaleeyey kuwii lala walaaleeyeyna xooluhu agtooda wax badan kamay ahayn sida daraaddeed ayaa axadu saxaaba sacd ibnu rabiic wuxuu ahaa nin maalqabeena ansaar nimanka ugu maal badan ka mid a cabdiraxmaan ibnu cawf baa lala walaaleeyo wuxuu yidhi kaale cabdiraxmaan ansaar waxaan ahay ragga u xoolo badan waxaan kaa rabaa buu yidhi faqad xoolahayga laba u qaybiyo qayb qaado laba dumaraan qabaaye tii adiga ku-cajabgelisaan furaya markay ciddadeeda dhammaysato guurso naf iyo maalba waan kula qaybsamaya waxaan haystoo dhan cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu ku yidhi ilaahay walaal ha kuu barakeeyo waxaad haysato xoolahaaga iyo haweenkaaga iyo waxaagaba alla ha kuu barakeeyo ee anigu nin farsamo yaqaana baan ahay buu leeyay nin xirfad yaqaana business man nin yaqaan sida loo tijaareeyo aniga suuqa ibar buu yidhi suuquni tus dulluunii cala suuq wax ii dhiibiyo in yaroo intaan ku baac mushrayaan kuu soo celiyo ii dhiibna xataa kuma odhanin war xoogaan ku faraqabsadoon ii dhiib waa soo celinayaa xataa taa ma odhanin wuxuu leeyahy waxaaga oo dhan dayn ma rabo lacag ma rabo waxba kaama waxaaga allaha kuu barakeeyo oo muxuu qaban wuxuu yidhi aniga suuqay gee suuqayaa haystaa suuqa yuhuud baa haysataa suuqa madiine ee tijaarada reer banu qanuqaac baa gacanta ku haya iyagaa ah markaa casabu liqtisaad fi lmadiina lafdhabarta dhaqaale ee magaalada madiine ka jirta iyagaa ah wuxuu leeyahy aniga magaalada meesha laga baac mushtareeyunige raallina ahow magaalada halkii laga baac mushtareynaya cabdiraxmaan bnu cawf la tusa waa tegay suuqii tijaarad mudaaraba samsara wuxuu sameeyeyba magaaladii buu dhex galay maalma kadib isagoo dhalaalaya oo ninku markuu aroosta had iyo goor dee waxbuu ismarmariya waa caddaadaa isagoo markaa dhalaalaya buu nebiga ku soo baxay calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi maxaa isbeddelay xaggee wax ka dhaceen baa la yidhi cabdiraxmaan ibnu cawfow wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo aroos baan ahay dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi imisaad ka bixisay wuxuu yidhi waxaan meheru siiyey gabadha laftimiree dahaba yacni laftimira in leegoo dahaba ayaan u siiyey meher muu odhan hay-adaha n g o-ga dunidu hana soo gaadhaan iyo hay-ad khayriyo islaamiya ha timaadayo waxba toona isagaa xoogsaday guursaday bixiyey aroostay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dowladda islaamiga raggii hogaami waxaa laga war helo ninkan dhalaalaya magaalada jooga markii la weydiiyeyna mahayamuu nebigu ku yidhina wuxuu yidhi haweenay baan guursadayoo xoolaan weliba ka bixiyey waxay ahaayeen dad asxaabu xirfa ah ragga badh xirfadooda waxay gaadhsiisnayd matalan xadiidka imaamu axmed musnadkiisa uu ku soo aroorinayo arnaautina uu saxiixa ku sheegayo saxaabigii la odhan jiray curwata ibn abiljacd ilbaariqi saxaabi buu ahaa samsarada iyo dilaalka iyo sia wax loo kala iibiyo aada u yaqaana dabeetana waxaa magaalada madiine soo galay jalb yacni xoolaa la keenay geel iyo adhi iyo wax la iibinayo xoolo ayaa nebiga la soo agmariyey dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam curwata ibnu abiljacd ayuu wuxuu ku yidhi waar diinaar kaa qaado hal diinaar intuu u dhiibay ayuu nebigu wuxuu ku yidhi orodoo neef fadhiya inoo soo iibi diinaarkiibuu soo qaaday dabeetana xoolihiibuu baabaayacay waa waday laba neefku diinaarkiisii siistay nebigu neefun buu yidhi soo iibi waxaana la filayey diinaarku inuu neefun marketka markaa suuqa ka jooga hal un uu goyn karo laakiin ninkani waa nin farsamo yaqaana tijaaraduna dee qabnulyasiir haddaanu jirin cidiba ma kala baac mushtarayn karteen qabniga faaxishka ah baan shareecada bannaanayn laakiin qof waliba hadduu informationka hayo dee cidiba lama kala baac mushtarayn kareen waxoogaaga informationka in laisleedayaa lakala la kala iibiyaa markuu kan ka iibsadee uu intan ka siistay ayuu haddana suuqa la soo galo mid baa ka hor yimi oo yidhi waar adhigan iga iibi waa labadii uu soo iibsaday markaasuu yidhi imsaa kaa siiyaa waa la isbaabaayacay inuu mid diinaar ka siiyaa bay ku heshiiyeen tiibuu diinaar haddana ku iibiyey nebigu wuxuu yimi isagoo diinaar iyo neef fadhiya wata diinaar baa loo dhiibo oo la yidhi neef fadhiya soo iibi dabeetana wuxuu soo noqday isagoo diinaarkiina sita neefkii adhiyana wada ayuu yimi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahuma baarik lahu fii safqati yamiini ilaahay ha u barakeeyo waxaad gacanta gelisaba alla kuu barakeeye buu nebigu ku yidhi tijaaradaada taad gacanta gelisaba wuxuu idhaahdaa suuqa kuufaan geli jiray maalintii maan noqon jirin buu yidhi anigoo afartan kun wata mooyaane waagii dambe yacni suuqa kuufa magaaladii kuufee weyneed marka tijaarada la kala iibiyo suuxii markaan magaalada soo galay buu leeyahy casarkii waxaan carraabi jiray arbaciin alef meelaha anigoo helay waxay sheegaysaa dadkani say u ahaayeen dad ahlu xirfa ah dad xoogsada cumar binu alkhadaab oo amiira muxuu sameeyey ayaa abi muusa alashcari xadiiskii saxiixayn ku yaalay abi muusa alashcari albaabka ku garaacay markuu albaabka ku garaacay ayuu cumar wuu mashquulsanaa markaasuu haddana garaacay saddexdii jeeree la garaaci jiray buu u garaacay isagoo le waa cabdilaahi waa laga furi waayey wuu iska noqday cumar baa yidhi war codkii baan maqlayay cabdilaahiya mee ka fura waa la furay waa la waayey u yeedha buu yidhi waa loo yeedha markaasuu yidhi maxaad u noqotay wuxuu yidhi waxaan maqlay ilaahay rasuulkiisiiyoo leh albaabka haddaad saddex jeer garaacdaan oo laydinka furi waayo iska noqda markaasuu cumar wuxuu ku yidhi ama markhaataad keensanaysa ama waxaa kugu dhaca waad arki inuu nebigu sidaa yidhi soo caddee abi muusa alashcari baa noqday oo yaabanba oo xadiidkii uu sheegay in lagu haysto dabeetana suuquu tego ansaaroo meel fadhiduu u tegey markaasuu wuxuu yidhi war ma maqasheen ilaahay rasuulkiisii inuu yidhi saddex jeer qofka albaabka laga furi waayaa ha iska noqdo waxay ku yidhaahdeen ka noogu yar baa markhaatiga kuu soo furaya abi saciid alkhudri oo meesha fadhiyaa la yidhi kaco adigu markhaatigaa soo fur yacni waa masale macruufa baa la leeyahy masale cumaru maanta cid ugu hanjaba maaha abi saciid alkhudri baa yimi oo arrintii buu sheegay cumar muxuu ku calaacalay markaasi alhaani safqu bilaswaaq buu yidhi ragintay wax baranayeen masuuqii baa anigan ay kaday buu leeyahy yacni cumar baa cumar oo cumar ah ayaa wuxuu leeyahay abi muuse iyo qoladani waxay iga yaro badiyeen mararkii aan suuqa u baxsanayey yacni markaan baac mushtaraynayay waxay tilmaamaysaa inay ahaayeen maxay dad ahlu xirfa dad xoogsada oo tijaaraysta oo shaqaysta bay ahaayeen walidalik ayaa saxaabada inta badan waxaa laga yaabaa innaga maadada aynugu badan marka runtii zuhdiga in lasoo qadimaa baa ka fiican in tijaarada lasoo qadimo waayo awal baynu ahlu maadda iska ahayn xagga xoolaha u jejeednay laakiin saxaabada markaad fiirsato weliba markaad fiirsato raggii u waaweynaaye qudwada ahaa maalqabeennay wada ahaayeen casharati lmubashiriin eeg abu bakar cumar cuثmaan طalxa zubayr cabdiraxmaan ibni cawf sacd ibn abi waqaas kutubu taraajum ma akrideen mid waliba xooluu ka dhintay cidna ma weydiiseen abi bakar isaga dadku waa iska wada yaqaanaa inuu taajirba markii hore ahaa maalintii hijrada oo qura yacni shan kun buu diyaariyey inay ku hijroodaan isagiiyo nebigu alayh isalaatu wasalaam abi bakar nin taajiro carbeed oo macruuf oo la yaqaan buu ahaa laakiin marka aan saxaabada u fiirsanno waxaa la tilmaamaa cumar ibnu alkhadaab maalintuu dhintay dhimanayay wasaayaadkiisii waxaa ka mida bay yidhaahdaan wuxuu dardaarmay afartan kun in cid dardaaran loo siiyo asxaabi siyar wa taraajum waxay soo arooriyaan xasan albasri baa la weydiiye waxaa la yidhi oo ma huluskii maalkiisaha intaa gaadhayay baa la yidhi waxay qariibsadeenoo malaa afartankan kun waa hulusu maalihiigii bay yidhaahdeen markaasu wuxuu ku yidhi laa wallahi famaaluhu kaana aysar min an yakuuna hulusuhu arbaciina alfa buu yidhi maya wallaahi xoolihiisu waa ka khanisanaa bay leeyihiin cumar nin huluskiisu oo arbiciin noqdo bale asxaabu siyar waxay sheegayaan cumar ibnu alkhadaab markuu dhintay carruurtiisa inamadiisa mid waliba wuxuu dhaxlay bay yidhaahdaan boqol kun in ah mi'ata alf likulli ibnin carruurtiisa ka mid ah ee waxaa laga yaabaa buu leeyahy in yar uun inay ka mid ahayd oo wasiyo uu dardaarmay cuhmaan isaga dee taariikhda waynu wada naqaanaa nin maalqabeena baynu ahaa jeyshulcusra oo qura tabuuk maalintuu ciidanka intuu dirayoo qura waad garan kartaa alxa alxa saxaabada wuxuu ahaa ku caanbaxay waxbixinta naanaystiisa waxaa la odhan jiray talxat ilfayaad dalxihii burqanayay baa la odhan jiray burqade burqade wuxuu burqanaya waa xoolo waa waxbixin waxay yidhahdaan baac mushtarkiisu wuxuu ahaan jiray qulladiisu maantii intuu soo faa'ido ilaa kun diinaar buu maalintii soo heli jiray bay yidhahdaan kun diinaar ma taqaanaa waa afar kiilo iyo barh dahaba wax ku dhadhow ayuu maalintii soo heli jiray kun diinaar yani halka diinaar waa four point twenty five grams waa wax yacni afar kiilo iyo rubuc ah inuu maalintii soo helo waxaa lagu tilmaamayaa say asxaabu siyarku wariyaan mucaawiyata bn abi sufyaan baa wuxuu ku yidhi muusa bnu talxa ayuu wuxuu ku yidhi aabbahaa imsuu ka dhintay markaasuu wuxuu yidhi taraka alfay alfa dirham wa miatay alfa dirham min afida ama dahab fakhalafa miatay alfa diinaar wuxuu yidhi marka la eego fidada alfay alf waa laba milyan laba milyan iyo laba boqol oo kun oo fida ah silvara buu ka dhintay buu leeyahy dirham dahabkana miatay alf diinaar laba boqol oo kun oo diinaar kunka diinaar hadduu afar kiilo yahay laba boqol oo kun waa imise kiilo kun diinaar hadduu afar kiilo yahay laba boqol oo kun waa imise imise kiilo bay noqonaysaa xisaabiya idinku mucaawiya markaa wuxuu yidhi caasha xamiidan shariifan wa maata shahiidan buu ku tilmaamay zubayr ibnu alcawaam waxaa la yidhaahdaa xoolihii iyo dhulkii uu ka tegay iyo beerihiisi iyo wixiisii markii la iibiyey oo ay inamadu hayeen afar sannadood baa la naadinayay ciddii dayn ku lahayd nin taajira oo xoolo badan labuu ahaa saa daraaddeed dad badani ku xidhan yihiin cid allaaliyo ciddii wax igu lahayd ha soo xaadirta buu yidhi dabeetana afar sannadood baa la naadinayey dadkii daymaha ku lahayn daymaa la siiyo kadib waxay yidhaahdaan konton milyan oo dirham lacaga buu ka tegey bay ku tilmaamaan waxaa la sheegaa cabdiraxmaan ibnu coof iyo dee tujaarta iyaga tooda tirin maayo waayo cabdiraxmaan waxaa la yidhaha maalinbu madiine yimi asxaabu siyarku say sheegaan dabeetana wuxuu ku yidhi cusmaan buu dhulu lahaa ka iibsaday cusmaan buu yidhi dhulkaa iga iibso cusmaan buu dhul ka iibiyey imisu ka siiyey dhulkiisii madiina arbiciin alf diinaar buu qaatay cusmaanna dhulkii baa loo daayey arbiciin alf diinaarkiisuu yidhi afartan kun oo diinaar afar kiilo ku dhufo kunkiiba waa intaasi intii oo kun oo diinaar isagoo sida ayuu suuqii magaalada intuisa soo taagay ayuu yidhi reer banu zahra waa qabiilkii uu ka dhashayba wixii faqiir ku jira halkaa yimaadaan wax allaaliya wixii fuqarada muhaajiriinana ha loo qaybiyo haweenkii uu nebigu ka geeriyooday umahaatilmu'miniinkana ha loo qaybiyo afartankii kuna diinaar intuu qaybiyu iskaga tegey waa hal mara dhul uu iibiyey oo uu hal mara haddana bixiyey wixii ka soo galay oo dhan waayo xoolo way lahaayeen laakiin xoolahaan hadaf u ahayn tujaar bay ahaayeen laakiin tijaarada ahayd mid aakhiro lagu raadcaynayo walidaalik ayaa waxay u arkayeen xoolu inaanay qiimo ugu fadhinin camar ibnu alcaas baa soo islaamay markii uu yimi saxiix aladab almufrad xadiidka ku yaalla saxiixa uu sheekh alalbani ku tilmaamayo markii uu soo islaamay ee uu madiine jooga buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hubkaagii soo qaado ciidamaad kaxaysanaysaay oon kugu darayaaye markii markaasaan waxaan u imi buu yidhi hubkaygiiyo waxaygiiba markaan soo qaatay nebigii oo weysaysanayaan u imi buu yidhi wuxuu ku yidhi u yidhi hubkaaga iyo dharkaaga soo qaado i kaalay waan u imi markii uu yimiba wuxuu ku yidhi waxaan rabaa inaan ciidanka diro oo kugu daro ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu ku soo xooleeyo nabadna kugu soo celiyo camar ibnu caas baa wuxuu yidhi innii lam uslim ragbatan fi lmaal ilaahay rasuulkiisiiyo dee anugu islaamnimada xoole umaan soo gelin xoole ma doonaynin nabigaa ku yidhi ilaahay baan kuu rajaynaya inuu kuna soo nabadgeliyo xoolana kusoo siiyo isna wuxuu leeyay dee anugu umaba islaamin inaan xoolo helo xooluhu ma aha dantayda innamaa aslamtu ragbatan fi lislaam buu yidhi waxaan u soo galay islaamnimada anigoo islaamnimo raadinaya waan inaan ilaahay rasuulkiisa maciisa ahaado markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi xadiidka macruufkaee dadku yaqaano nicma almaalu saalix lilmar'i saalix xoolaha fiican baa nimco badan oo u nimco badan maxay qofka wanaagsan markay gacantiisa ku jiraan xoolo ilaahay loogu dhowaanayo marka ay yihiin idan waxaynu leenahay mujtamaca kani may ahayn mujtamac aakhiriyo adduun intay kala saareen le qofka ama adduunka gal ama aakhiro gal may ahayn ee waxay ahayd mujtamaca aakhirada iyo adduunku mid qura u tahay oo adduunkay helaanna aakhiro ku raadinaya hadafkooda weynina aakhiro in la helo u yahay saa daraaddeed baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu leeyahy rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah waa ragga aan idiin sheegaya weeyaan waa casharati almubashiriin kuwan xaadirinayay waa cusmaan waa caliy waa abibakar waa cumar waa talxa waa zubayr waa sacd ibn abi waqaas sacd ibn abi waqaas waxaa la yidhahdaa markii xarbul fitnihii kamuu qayb gelin isagu cali iyo abi mucaawiya dagaaladoodii muu gelin beera u lahaa buu ka shaqayn jiro o iska joogay marwan baa la yidhi markii uu dawladda qabsaday caaisho ina sacaada baa waxay weydiinayaan sida ay soo naqlinayaan ahlu siyarku aabbaha xoolihiisi iyo ka warran baa la yidhi waxay tidhi marwan buu wuxuu u diray shan kun khamsata aalaaf oo zaka ah zakadu imise ahaan jirtay two point five two point five kiisu hadday shan kun yihiin xoolihiisa waa imisa yani waxay ahaayeen dad ilaahay yaqaana laakiin kuwaasaa ilaahay haddana qur-aanka wuxuu ku sifaynaya waxay ahayen rijaalun laa tulhiihim tijaaratan walaa baycun can dikri illahi wa iqaami salaati wa itaa'i zakaati yakhaafuun yowman tataqallabu fiihi alquluub walabsaar rag bay ahaayeen baa ilaahay leeyihi aanay ka mashquulinin tijaare iyo beec iyo waxgarasho iyo xoole raadis ilaahay xuskiisa iyo salaada oogisteeda iyo zakada gudashadeeda rag aan waxaa kaga mashquulin bay ahaayeen yacni waxay ahaayeen rag u arkaya salaada cibaadada zakadu inay awalulbaab tahay u arkaya maalkuna inuu yahay sida kuwaa loogu janno tago wax lagu janno tago isaguna aakhiro kuwada raadinaya laakiin hadday cibaadaadkiiba kaa mashquuliso janno weyday mar labaad waxaan leeyahay mujtamaca muslimka ah ama bini aadamku horumarku wuxuu u baahan yahay faa'id bay yidhaahdaan dowladdu say horumaru samayn karto waa in kharashka dowladda iyo mujtamacu wuxuu istihlaagooda wax ka badan waa inay kaydisaa waxaasi waa inuu noqon karaa wixii la invest garaynayey ee nolosha lagu horumarinayey mujtamac dhammaantii wada faqiiri horumarba ma sameeyo cuddo ma samayn karo cid iskama celin karo ma noolaan karo macquulla maaha haddaad tidhahda dadku fuqara ha noqdaan oo masaajidka ha wada fadhiyaan dee noolaan maayaan baa ku xigta suurtagal maaha inay noolaadaan umma marka la rabo inay jirto waa macquul dad zuhaada ama faramadhana macankan inay ku dhex jiraan laakiin umma bikaamiliha faramadhani macquul maaha umma bikaamiliha inta gacanta wax ku haysaa ay faasiq tahayna iyana suurtagal maaha haddii inta gacanta wax ku haysaaba ay faasiq noqoto suurtagal maaha maxaa la rabaa faa'id aakhiro dadka u hogaamiya dheeraad nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixii aad taqaaniin ee imaamu termedi warinayo riyaad saalixiinta iyo meelahan aa ku aragtaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi inama dunya liarbaci nafar liarbacati nafar adduunka afar qof bay u sugan yihiin baa la yidhaha afartani maxay kala yihiin cabdun razaqahu allahu maalan wa cilma baa la yidhi qof ilaahay uu ku arsaaqay xoolo iyo cilmi xoolo wuu haystaa waa min anicam cilmina wuu hayaa oo ah xooluhu haddii aanay cilmigii alle lagaga cabsan lahaa wadan iyaga wax fasaadiya laakiin qofkan gacantiisa waxaa ku wada jira xoolo iyo cilmi baa la yidhi cilmi dariiqa saxa uu ku arko fa huwa yataqii fiihi rabbah wa yasilu raximah wa yacmalu lilahi fiihi bixaqihi nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam oo markaasi ilaahay kaga cabsanaya cilmiga iyo xoolaha la siiyeyba oo qaraabadiisa ka xidhiidhinaya oo ilaahay xuquuqdiisa ka gudaya wixii la faray xoolahan inuu ku qabto ku qabanaya fa haada biafdali almanaasil buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam aakhiro kaasi wuxuu ka soo baxaya mansiladaha aakhiro la dego meelaha ugu fiican meel ka mid a saddexda kale hadda uma jeedo laakiin waxaan u jeedaa inaan tilmaamo aakhiro iyo adduun qofka muslimka ee dhabtaa way isugu jiraan waa meel qura bulshada muslimkaana waxaa looga baahan yahay faa'id iqtisaadiya inuu jiro oo horumar lagu samayn karo cuddo waacidduu lahu ma istatactu min quwa lama samayn karo haddaanu jirin faa'id iqtisaadiyi saa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim uu warinaya wuxuu ku tilmaamayaa almu'minu alqawiy khayrun waaxabu ila allahi min almu'min adaciif wa fii kulli khayr mu'minka xooggan caafimaad iyo cilmi iyo aqoon iyo wax kastoo xoogu sheegaba mu'minka wata ayaa ka khayr badan mu'minka daciifka ah baa la yidhi labadubana khayr bay leeyihin waataynu soo sheegnay in fuqaradii muslimiintu ay lahayd dahaba ahlu duhuur bilujuur dadkii maalqabeenkahabaa xoolihii la tegey waxaynu leenahay muslimka aakhiradiiyo adduunku waa mid qura waxaase la rabaa wuxuu yahay xooluhu inay noqdaan waxa qofka u hogaamiya sultad xoolo quwo oo dhami inay qofka u hogaamin karaan samaha qur-aanka ilaahay wuxuu kaga warramayaa cabdu saalixa oo ilaahay subxaana wa tacaala sulto iyo xooliyo wax walba la makansiiyey laakiin u adeegsaday ariiqii sawaabkaha inaa makannaa lahu fi lard wa aataynaahu min kuli shayin sababa faatbaca sababa baa ilahay yidhi dalqarnayn waxaanu makan siinay dhulkaanu gacanta u gelinay baa la yidhi subxaana wa tacaala waxaananu siinay baa ilahay leeyay min kulli shayin sababa shay kasta sababtii lagu gaadhayay wixii hanti lagu gaadho hantaa loo siiyey wixii cilmi iyo aqoon lagu gaadho cilmi iyo aqoon baa loo siiyey wixii karti iyo raganimo iyo quwo lagu gaadho waa loo siiyey qof dhammaystiran buu ahaa dabeetaysna muxuu ku qabtay fa atbaca sababa baa ilahay yidhi sababtii la siiyey buu raacay dabeetana bashariyadoo dhan buu anfacay kuwii dulmiga lagu hayay ee yaajuuj iyo maajuuj kolba rabshada u geysanayeen waa kuu yidhi yaa dalqarnayni ina yaajuuja wamaajuuja mufsiduuna fi lardi fahal najcalu laka kharjan cala an tajcala baynana wa baynahum sadda waaran wax ku siinaya nimankaa naga qaba bay idhaahdeen waxa lay siiyey ayaa ka khayr badan buu yidhi xooggiinuna igu gargaara waxaan uga jeedaa waa adduun buu gacanta ugu jiray laakiin uu aakhiro ku raadacaynayo waxaan ku soo koobayaa marka saxaabadii dad shaqaysta dad xoolo leh dad baac mushtara dad farsamo yaqaana dad aqoon-yahana wax walba oo lahaaye laakiin adduunka wuxuu ugu muuqday dariiq aakhiro loo maro taa macnaheedu waxa weeyaan adduunka kasbashadiisa dariiq xaaraana umay mari jirin oo marka hore si ay xoola u helaan waddo ilaahay cisyaankiisa umay mari waayo waxay adduunka u raadinayaan ba inay ilaahay ugu dhowaadaan buu ahaa haddaad adduunka marka horeba u marto dariiqa aad ilaahay kaga fogaanayso dee ma aha kii la rabay waa midda labaade waxay ahaayeen adduunka iyo aakhiradu dad ay isugu jirto qoladaa foqorada aan waxba haysanin markuu nebigu tiltilmaamayay muxuu ku yidhi tasbiix iyo wardi iyo tahliil iyo intaa markii loo sheegay ayaa haddana waxaa la yidhi alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar sameeya dadka samaha fara xumaha ka reeba markaasa haddana waxaa loo sheegay qofka muslimka oo aada caawiso ka faraskiisa aad wax waliba inay sadaqa tahy markii dambe nebigu wuxuu ku yidhi wafii bidca wa fii budci axadikum sadaqa haweentiisa ninku galmada uu u galmoodaba sadaqa xataa buu nebigu yidhi u fiirso aragtida adduunka ay ka qaba markaa muslimku aragtida uu adduunka ka qabaa waxa weeyaan waxyaabaha adduunye jacayl xaggeeda ugu xiga waxaa ka mid a xidhiidhka ninka iyo gabadha dhex mara nebigu cayaaraha uu yidhi cayaara kuma jiraan bay ka mid tahay cayaarta ninka iyo haweenaydiisa dhex mara iyo cayaarta ninka iyo faraskiisa uu ku dagaalgalaya dhex mara cayaaraha kuma jiraan baa la yidhi iyagu laqwi ma aha waa cayaaro gaar ah oo ajar lagu helo hadduu dariiqa la maraya uu yahay maxay kii islaamku uu faray saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyay waa fii budci axadikum sadaqa midkiin inuu haweentiisa u galmoodo ama uu la cayaaro ayaa sadaqa ku jirtaa baa la leeyahy taa macnaheed waxa weeyaan adduun iyo aakhira meeshan ma kala jirto ee adduunku waa dariiqa aakhiro loo maro dadka barh baa xadiis ka daciif ama mawduuca soo arooraya addunya masracat alaakhira ma jiro laakiin macno ahaan waa sax nebi maxamed weeruu yidhi oo ka sugan maaha calayhi salaatu wasalaam laakiin macnaha ay xambaarsan tahay waa macno saxiixa oo haddaa sawtan culammadu markay wax wacdinayso adduunyada ka taga tidhaahdee adduunyada lacaaye adduunyada waxa laga sheego waa geerma waxay dhahdaan culammadu xaqiiqa waxaa in adduunka caydiisa qur-aanka ku soo aroortay nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam inuu nacdalay oo lacna ay soo aroortay dadka in in badan lagula dardaarmay inay kalgacalkeeda ka fogaadaan laakiin waa goorma waxay culammadu yidhahdaan waa laba majaal markay taagantay waa marka ay adduunku iyo kalgacalkeeda iyo la xidhiidhkeedu uu xaajis ka noqdo wax kaa celinaya xaajisan bayna annaasi wa bayna allahi walyowmi alaakhir markuu yahay maalku iyo adduunku mid ku dhaafinaya inaad ilaahay rumayso ama qiyaamaha inaad derderto maalinta aakhiro waxba heli weydo marka waa madmuum mar labaadna waa madmuum hadduu xoolaha iyo xoogsigeeda iyo ka shaqaynteedu jihaadka xaqa ah uu kaa reebayo iyana waa madmuum waxay yidhaahdaan qur-aanka labada jeer ee adduunka caydiisa uu ku soo aroortay waa labada tan balaa nusuus badan oo qur-aan akhriyo mar qurana aan wada tilmaamo ereygaan uga jeedo ilaahay wuxuu ku leeyahy subxaana wa tacaala qur-aanka wa farixuu bilxayaati addunya wma alxayaaةu اdunya fi اlآkhiraةi ila mataac in اladina la yarjuna liqاءana waraduu bاlxayaaةi اdunya waطma'anuu biha wاladina hm can aayatina gaafiluun ulaa'ika ma'waahum الnaaru bima kanuu yaksibuun waxaa kaloo alla leeyahy subxaanaه wa tacaala wawaylu lilkafiriina min cadaabi shadiid aladina yastaxibuuna alxayaaةa اdunya clى اlآkhirة wayasuduuna can sabiili اllah wayabغuunaha ciwaja ulaa'ika fi ضalaali baciid waxaa alle subxaanaه wa tacaala u leeyay walakin man sharaxa bilkufri sadra facalayhim غadb min allahi walahm cadaabu cadiim dalika bianahum istaxabu alxayaaةa اdunya clى alaakhirة waan allaha laa yahdi lqowmi اlkaafiriin aayaadka aan soo sheegiyo amhaalkoodii waxay soo arooreen xubu dunya ama adduunka kalgacalkiisa oo qofka ka kaxaynaya ilaahay rumayntiisa ama se maalinta aakhire uu xoogsigeeda markaasi adduunku waa malcuun adduunku hadduu maalinta aakhiro ku ilowsiinayo ama se aliimaanu billaahi uu kaa kaxaynayo waa malcuun wuxuu kaloo malcuun yahay haddii jihaadka xaqa ah uu kaa reebayo qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa aswaajukum wa cashiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذا ما أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا أن نكون مع, القوا... مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون نصوص تاسي قرآنك وحي شيغيسا أولو طول جهاد كبحسنية أما الدد للاي حوله إن يعرورتي نيوها هنتهي ستانية تجارية وحودا هديك فضلا دقوه jihaadu fii sabiili illahina ka fadla dhigatan baa raajixa macnaheedu waxa weeyaan laba shay adduunku waa malcuun ama waa madmuum ama shareecadu way ceebaysay waa haddii xoolo dhaqadka iyo waxa kane ay aakhiro iyo alle ku weydaarinayaan amase xoolo dhaqadka iyo waxa kane ay jihaadun fii sabiili illahi kaa kaxaynayaan labadaa goor waa lunsan yihi qofka fa amaa man tagaa wa aatara alxayaata addunya wa iitaar can alaakhira فإن الجحيم هي المأوى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم آيات كان آخرنا يردم وحين لنا هاي وأدونك غفلة هرسيدي هرسيدي إن آخرة غافل كالنغطة وأرنا أن إلهي أقبلين مركها مؤمن يكافر منا لقى أقبل مايو هذا أدونك مؤمن كغافل كالنغيو ama gaalka uu haafil ka dhigaya labada midna la aqbali maayo ama aragtidan odhanaysa adduunka iyo aakhiro waa laba saf oo iska soo hor jeedo oo haddaad adduunka u jeesato macnaheedu waxa weeyaan aakhiraad ka tagtay ama aakhiro haddaad u jeesato adduunkaad ka tagtay ma aha baynu leenahay aragtida saxaha aragtida saxay waa ta u arkaysaa waddo qurun inay jirto oo ah adduunkan waxa yaalloo dhan lagugu itixaamay lana eegayo dariiqa aad marto aakhirana inaad adduunkaagoo dhan u wada adeegsato sidaa daraaddeed baa waxaynu leenahay aragtida tasawufka ama suufiyadu ay xoogga saareenee ah adduunyada in laga zaahido oo laga tago aan waxba laga qabani waa aragti qaldan waana aragtidii marka ay faaftay muslimka la gumaystay muslimku wuxuu gumaysiga galay markii dacfi tiro badani uu ku dhacay dacfigaana waxaa ka mid ahaa in intii yaraydee diinta qabsashadeeda ku hadhayna sawmacaad iyo masaajid iyo meelaha inta la geliyey la yidhi dunida oo dhan ilaaba dee haddaad dunida ilowda adiga iyo masaajidkaagaba waa laisku kin gumaysanaya masaajidkani nabadgeli maayo adiga iyo masaajidkaagaba waa lagu gumaysanaya sidaa ogeed waxay leenahay islaamku dariskeena wuxuu ahaa aakhira iyo adduunku xidhiidhku leeyahay waa maxay waxaan leenahay islaamku wuxuu yaqaanaa adduun aakhire ku gaadhsiiya adduun lagu faray inaad bidhbidhsato laakiin u bidhbidhsatid ama ugu raaxaysatid si aad aakhire ugu liibaantid ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadih watayibaati min alrisq qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati اdunya khaalisatan yowma alqiyaama kadalika nufasilu laayaati liqowmin yaclamuun ilahay wuxuu leeyahy dadka waxaad ku tidhaahdaa man xarama ziinat allah waar yaa dadka ka mamnuucay ilaahay subxaana wa tacaala ziinadu dadka siiyey ziinadu waa maxay waxay yidhahdaan ziinadu waa shay-un zaa'idun can adaruura aziina hiya aljamaal jamaalku waa qurux yaa quruxda reebay baa la yidhi inaad qurxoonaataa diintay ka mid tahy inaad qurxoonaataa diintay ka mid tahy sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya markii nicamku ina siiyey uu alla sheegayey والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون إلهي وحولي حولها الله يدين أبورا حولها سلا يدين أبورا يبقى لدي منفعة رب ضنبا كوها يستطان وحا عنتانية وحو البواكيها لسان وحا كلو الله يري ولكم فيها جمال قرحنا ويدين يبقى لدي السبحي مركي سيد دريريان malaa intiinan waaba iska yartay nin xoolo dareeriyo quruxdooda arkay iyadoo roob da-ay oo dhulku barwaaqo yahay oo meel waliba evergreen tahay oo aad xoolo sii daysay oo intay barqada kuu dhergeen ay iska wada fadhfadhisteen waa markay noloshuba ugu qurux badantay yacni nolol ka qurux badan markay ziino tahay ilahay baa qur-aanka ku sheegaya wuxuu leeyahay walakum fiiha jamaal xiina turiixuun wa xiina tasraxuun baa ilahay yidhi qurux baa ku sugan baa la yidhi markaad sii dareerinaysaan iyo markaa casarkii soo ekaysid ama soo mayracda aad xagga u soo jeedisa cadceeddu ay ku qabato iyadoo meel waliba barwaaqato xoolihio dhogor goosta ay ku hor socdaan waa qurux idan quruxda noloshay ka mid tahy waxaan uga jeedaa dariskan salaadda waa waajib jamaaco inaad ku gudatabaana fiican ood jamaacaadka xaadirto inaad dadka baryinna waa waajib oo aad xoogsato ummaddu inay faa'id soo saarto dheeraad inay soo saartaana waa wax loo baahan yahy haddii aynu idhaahno ummaddoo dhami ha wardido wardiga ha qaadato ha wardido haye cidina iyay xoogsigan inta ugu yaree lagu noolaan karo un marka aad soo qabato fadhiiso oo dadku markaa yuu cilmiga yaan dhakhtar la baran oo yaan falag la baran oo yaan xisaab la baran oo yaan handase la baran oo yaan chemistry la baran oo yaan physics la baran waxaasoo dhami waa adduunka faanigaa bay ku tacalluqaan haye waxaasoo dhami waa zakhrafat alxayaati dunya natiijadu maxay noqonaysaa waxaa soo baxaysa ummad dhammaanteed foqoro ah dhammaanteed jaahilka ah nolosha adduun say u maamusho dhammaanteed bugta oo wax daweeye aan loo haynin yacni waa caalla cala annaas dad dadka ku dul nool barasites baa soo baxaya dad bashariyada kale ku dul nool waxa loo baahan yahy wuxuu weeyaan waaciddu lahum ma istatactum min quwati wa min ribaati alkhayl turhibuuna biha caduw allahi wa cadwakum baa la yidhi oo kayfa tucud haddaad jahl iyo baqa idin wada hayo kayfa tucud haddaad jahl iyo faqri uu ku wada hayo su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan markaa noocaa haddii loo noolaado xanuunkaa faafayo cid dawayse loo heli maayo jahligaa faafayo cid nolosha horu maraysa la heli maayo noloshoo dhan baa aasmaysa muslimiintii hore waxay caanka ku ahaayeen ee dadkani sida qaldan u fahmay waa hal mas'ale bal masaladaa u dhegtaaga waxay ahaayeen wax soo saar dadka ugu badan waxay kaloo ahaayeen istihlaak dadka ugu yar labadaa masale ma isla fahmi karaysaa waxay ahaayeen wax soo saar dadka ugu badan shaqo la qabto dad shaqeeyo oo aan aqoonin caajiska ee wax soo saara laakiin marka ay noqoto ku raxraaxaysigeeda waxay ahaayeen dadka ugu yar isagoo milyaneera ayuu hadduu hilib yaroo shiilan cunays odhan jiray armaa kani kii aakhiro kuwa idaariya idan may ahayn wax la-aan ee waxay iyadoo gacantooda ku jirta aanay qiimo badan u samaynaynin innaga laba mashkilaa meesha taalla dad badh yidhi aakhiraan ku soconnaa adduunkaba uma baahnin dabeetana uun gaal ku hoos noolaaday iyo in aakhiraba ilowday oo tidhi adduunyaan raadacaynaynaa dabeetana adduunkaanu iska bidhbidhsanaynaa meelaha duulduul oo kolba siyaaxad tag iyo daar yaroo cagaaran iyo intaa noloshaba intaa moodo aakhira ilowday laakiin labadaba cagsigooda ay ahaayeen saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen wax soo saar marka la tago dadka ugu juhdiga badan lee muntijiin ah markay noqoto conceptionna waxay ahaayeen dadka ugu yar wa hada huwa zuhdu la sheegayaana marka zuhdiga xaqiiqigiina waa kaa culamaa'i alxadiid rag ka mid ah oo waaweyn oo salafkiiyaba waxay odhan jireen nin ka midabaa wuxuu yidhi ardadiisii isagoo la dardaarmaya waryaadheen anigu walaalahay baan ku kor noolo wax la cunaa buu yidhi idinka waxaan idinkula talinaya inay xoogsataan buu leeyay intaa yartiina xoolo dhaqda waa nin muxadisiinta waaweyn ee la yaqaano ka mid ah muxadisiintu waxay caayi jireen ninka dawladda lacag ka qaata amase xadiidka ku xoogsada muxadisiinta qaar baa jiray aan lacag ba haysanin deetana waxay odhan jireen idiin sheegi mayna xadiidka idinka waxna siiyo mooyaane marka lacagga la siiyo ayayna xadiidka sheegi jireen marka ahlulxadiidku markay ka warramayaan raggay magaanbay ku jiraan oo yidhahdaan xadiidkoodii bay ku xoogsadeen idan waxay nici jireen xataa inay diintu wadiifo ka noqoto walaa brofessor baan ahay walaa ustaad baan ahay walaa waxa kan baan ahay malihima bannaana laakiin waxa aan tilmaamaya iyaga aragtidooda waxay ahayd inuu wixiisana xoogsado cidna aanay u manno sheegan markaa laa dawlad walaa shicib walaa qofna aanu u manno sheegan isagoo gacantiisa wixiisa ku haysta inuu isaga wax sheego haddana isagu inuu dadka u mano sheegto cilmigiisa uu aakhiro iyo ajar ku helo mu'minka xaqa ahi markaa waxa weeyaan waa adduunka ka intaajkiisa iyo wax soo saarkiisa uu ugu sarreeyo istihlaagiisa iyo qooqiisuna uu ugu yar yahay oo haddaa see la odhanaya xoolaha badana la shaqaynaya islaamkiisa iyo diintiisa iyo dadnimadiisa ku horumarinaya masaajidaynu maanta raadacaynayna waxaynoo dhisaynu laana waayo waxaynu soo saarrayba waynu cuno ama muntajiin baynan ahayn ama mustahlikiin baynu nahay labadubana waa waxaan fiicnayn muntij noqo mustahlikna ha noqonin wax soo saar waxna hay si aada nolosha u barbaariso u horumariso westarankaynu maanta joogna carruurteenna islamic school baynu u laanay maxaynu ugu weynay ama waxba inan soo saarin oo caydha aynugu fillaatay ama wixii aynu soo saaraynu liqnayo waa la boobna labada goorba waa khasaaraynu taaganay marka waxaynu u baahanay marka noloshu say u horumarto faa'idkan baa loo baahan yahy waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimi ee masaajidka dhisay saxaabadiisii wuxuu tusay inay suuqa galaan oo meelaha xoogsadaan suuqu nebigu u dirayay yaa lahaa yuhuud baa lahayd yuhuuddaa la booba nolosha la xoogsada lalahaa meeshuu lahaa cabdiraxmaan ibnu cafdulluna cala suuq waa suuq lyahuud suuqi banu qaynuqaac baa la geeyey meel kale lama geynin waxaan rabaa marka dariska macnihiisu wuxuu ku kooban yahay cinwaankii lai dhibay wuxuu ahaa calaaqat اdunya biاlaakhira adduunku aakhire xidhiidhku la leeya waa maxay xidhiidhku la leeya waxa weeyaan xiska qofka muslimka ee dhabta ah adduunku waa dariiqii aakhire loo marayey hadday cibaado tahay noloshoo dhan buu cibaado u arkaa xoogsiga xalaasha ay cibaadadu ka mid yihi marka dambe ilaahay dartii loo bixiyana cibaadadu ka mid yihi kafaafka aada noloshaada adigu daberi kartaa cibaadaday ka mid tahy baryadoo aad iska dayso aan sooshiyaal wax weydiisanay cibaadaday ka mid tahy inaad isku fillataa cibaadaday ka mid tahy qofka muslimkii inuu noqdo moodhal lagu daydo cibaadaday ka mid tahy qudwa xasana inaad noqotaa cibaadaday ka mid tahy in marka tusaale lasoo qaadanayo aad adigu noqoto qofka moodhalka xumaha loo qaatee caydha ku nooli diinyariday ka mid tahy diinyariday ka mid tahy bal eh dadkii aan rabay inaynu moodhal u noqonno hadday iyagii adiga ku yasaan waa diinyari haddaynu inagu noqonno dadkaba dadka diinta ka hor taagan idan waxa aan rabaa inaynu u fahmno waxa weeyaan adduunka ha jeclaanin gacantaada ha galo laakiin yuu qalbigaaga geli gacantaada goormuu gelayaa goorta aanu wasni badan cunistiisuba kula lahayn marka isaga kaa mid tahay inaad faasuuliyad cunto iyo inaad biiso cunto inaad garow cunto iyo inaad maxay inaad digir cuntaa digirta marka la cuno iyo biisada marka la cuno jidhku intuu u baahan yahay labadaba uu ka helaa calooshu ma kala taqaano waxa lagu riday inay biiso tahay iyo inay digirtay caloosha waxay taqaanaa in vitaminis ay hesho protiinis inay hesho fats wixii ay u baahnayd inay hesho waxaasun baanay ka dhuuqda waxa laysi dheeriya waa maxay waa dhadhanka afka carabkaa kala sheegay inay biiso tahay iyo inay digirtay intan carabka saxaabadii way ka adkaysteen intan carabka way ka adkaysteen laakiin caloosha waxay u ogolaadeen waxay u baahnayd inay hesho waxay u baahnayd inay hesho brotiin iyo vitaminis waxay u baahnayd waxay aqbaleen inay noloshan bini aadamka ay mas-uuliyaddeeda iyagu qaadaan oo ah qiyaadat albashariya bini aadamka inay hogaamiyaan oo xaqa ku hogaamiyaan qof qaawani soomaalida waxay ku maahmaadaa laba qaawani isma qaada bay yidhahdaan qof qaawani bashar kalena ma hogaamin kara adaaba qaawani waxaad u baahan tahay si aad basharka u hogaamin karto inaad noqon karto moodhalkii lagu dayanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu uga warramay qiso dadkii hore dhex martay oo ah laba nin ayaa dhulka la iibsaday xadiiska bukhaari ku yaalla markay dhulka la iibsadeen ayaa kii dhulka iibsaday wuxuu ka helay kuus ama kuusad ashuun ama jalxad ayuu helay dahab ku jiro oo dhulka ku jirtay waxaan shareecada islaamiga rakaaza loo yaqaano laakiin qoladani waa shareecadii inaga horraysay bahashii buu soo qaaday dhulkii uu ninka ka iibsaday buu ka qoday dabeetana intuu soo qaaday buu u keenay ninkii wuxu uhi war nin yahow jalxaddan dahabka abaan ka helay dhulkii ee anigu melihiya adaa lehe qaada buu ku yidhi ninkii kale wuxuu ku yidhi isaguna waanana melihi oo haddaa yaala de wuxuu yidhi anigu dhulkan kaa iibiyey wixii ku jirana kama warhaynin adaa isule adigu qaado innaga dahab dhalaalaya haddaad aragto dhareerkaaba kaa soo dii lahaatee adiga ale iyo warkaasi ha dambeeyo sidii aad u yeelan lahayd baad shan sheekh soo weydiin lahayd sheekh dhul haddaan wax ka helo maaninka ale mise ninkii hore ale waa fatwaad raadinaysaa inaad intaa ku qaadato waayo markaad bidhaantiisa aragtay ayaa hungurigu bilaabmaya ama ninka kani waxaaba la qiima yar dahabku lamacaan lama leh dhalaal lama leh sidaa ogeed buu wuxuu ku leeyahy intuu iska soo qaaday kii meesha sii joogay waar adaan dhulka kaa ibsada adaa leha qaado kiina wuxuu yidhi waar anigu melihiya adigaa leha qaado waxay tagtay markaa maxkamaddii dunida ugu cajaa'ib badnayd maxkamadaha maxaa loo tagaa waxaa loo tagaa laba qof oo wax isku haysto maxay leh mid waliba leh anaa leh markaasaa xaakim loo baahdaa laakiin hadday noqoto adigaa le miyaa xaakim loo baahdaa lama baahdo laakiin nimanka kan adaal iyo adaale baa lagu kala bixi waayo dabeetana xaakim baa loo baahda nin baa laysula tego waxaa la yidhi noo garnaq maxaan idinku garnaqaa buu yidhi nin baa wuxuu yidhi dee sheekadii baa la sheegay adaal iyo adaale baanu isku haysanaa waa maxkamad ghariiba markaa adaale iyo adaale baa la ysku hayaa ninkanna noo garnaq baa la leeyihi wuxuu ku yidhi markaa waaye gartiinnii baa naqay su-aal baan adiga ku weydiiyey alakumaa waladun carruur ma leediin mid baa yidhi inan baan leeyahy kii kalena wuxuu yidhi inan baan leeyahy gartaa waxaan ku naqay buu yidhi haddaba inankaa iyo inintaa intaa isu guurisaan xoolahana ku sadaqadeeya iyaga ku bixiya inankaa iyo inantaa intaa isu guur maxaan xadiidka uu soo qaadanaya waxaan u soo qaadanaya waxa weeyaan islaamku wuxuu ina farayaa xooluhu inaanay qalbiga inaga degin inay gacanta inaga degaan islaamku inama farayo faramadhnaada oo qaawanaada dhammaantiin laynama farayo laakiin waxaa layna farayaa xooluhu gacantiina ha ku jiraan ilaahayna ku ateeco wixii laydin yidhi ku bixiya ku bixiya markaad soo xoogsanaysaan xalaal ku keena markaad bixinaysaanna xalaal ku bixiya islaamku wuxuu ina farayaa adduun iyo aakhiro kala soocani ma jirto ee waa shay qura ee adduunkana ku nooshiin intaad joogtaan dad muntajiin ahaada islaamku wuxuu ina farayaa noloshoo dhami waa cibaado qul ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah wa bidalika umirt wa ana awala lmuslimiin idan ikhwatii fi lcaqiida derisku wuxuu ku kooban yahay markaa aragtida suufiyada ma qabnee ah adduunka ka tago masaajidka galaqbes aragtida xoogsiga ah ee ah iska xoogsi taga rag waa raggii xoogsadana ma qabno xataa ma qabno aragtida odhanaysa saacadna soo cibaadayso saacadna xoogso ee waxaanu qabnaa aragti odhanaysa saacadda xoogsigana cibaado ka dhig saacadda masaajidkana cibaado ka dhig noloshaadoo dhan ee cibaado ha noqoto noloshaadoo dhan ilaahay ku ateeco subxaana wa tacaala adduunkaagu ha noqdo beertaada aakhiro u fadhanaysay meeshaad rabtay inaad aakhiro u beerato ha adduunkaagu ha ahaado hadduu yahay mid cilmiya hadduu yahay mid maadiya hadduu yahay mid lacageed sidaa awgeed baa waxaan ku tilmaamaynaa saxaabadan waaweyn aan leeyahay nin waliba milyanuu ka dhintay maxaa milyanadooda u maqli weydeen waxaa u maqli weydeen taariikhdooda milyankan waxa lagu faaniyo waxa buuran ka ahayd waxa lagu faanaa waxay ahayd in ilaahay la adeeco waxaa laga yaaba intiina haddaan idi weydiiyo zubayr milyaneer maaha qof garanaya inaanu jirin laakiin marka la idhaha casharatu lmubashiriin ma ku jiray ha sacd ibn abuwaqaas milyaneer maaha qof garanaya ma jiro lakiin haddaan idhaha casharatu lmubashiriin ma ku jiray waa la garanaya cabdiraxmaan ibn af cuhmaan ragga kan inay casharatu lmubashiriin ku jireen baa macno samaynaysa inay lacag haysteen macno samayn mayso koodii faqiirka haya koodii lacagta haystay waxay ku kala mudnaayeen baa ina akramakum cinda allahi atqaakum sida daraaddeed adduun waa la hayee adduunkan qiimaha ahayn ee aakhiradaa qiimaha ahayd iyo in wuxuu aakhiro ka gooyo marka waxaan idin leeyahay adduun ha idin soo galo laakiin yuu noqonin adduunku mawaasiinta oo iyo in int intaynu istaagna ina noqon wallahi ninka haber waa nin baacbishtaro weyn dabeetana waa laysu soo taagaya dee mar dumaal qabenyay kanina waa midaan waxba haysanin oo laysu soo taagi maayo miqyaaskaasi wuu qaldan yihi miqyaasku waxa weeyaan kii ilaahay adeecun baynu isu soo taagaynaa hadduu xoola haysto oo ilaahay adeecana fa ahlan wa sahlan waa nin mu'mino fiican hadduu faqiiriyo ilaahay adeeco waxay leenahay ahlan wa sahlan waa mu'min fiican mawaasiintu yay qaldamin hadi waaxida mawaasiintu yay qaldamin adduunkuna ha noqdo dariiqa aakhire lagu gaadho wallahu aclamu billahi towfiiq wasalaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال مادة يوحى إلى ديارسي مكتبة الهدى sidoo kale maktabatu alhuda waxaad ka heli kartaan kutubta majaladaha albumada qur-aanka tafaasiirta axaadiista muxaadaraadka maqal iyo muuqaalba maktabatu alhuda waxay ku taallaa kasoo horjeedka masjidka abubakr sidiiq sigis street ee xaafadda islii nairobi kenya wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xidhiiri kartaan maktabatu alhuda telefon namber eber eber laba shan afar toddoba labo labo hal hal hal hal lix lix ama piobox koob iyo toban afartan eber eber hal eber eber nairobi kenya